الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب العدة الآن الآن الفصل الأول أنواع العدة العدة واسم للمدة اسم للمدة التي تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر واسم للمدة ومقع أي leedahay mudada التي تتربص بها المرأة عن التزويج mudada gabadhu ay ka fadhiyayso ee aan loo ogolayn inay guursato bacda wafaati zawjihaa ninkeedu marka uu dhinto kadib aw faraaqihi laha ama uu furo ay kala tagaan imaa bilwilaada waxaanay sugaysaa ama ay tirsan ku ciddo tirsanaysaa alwilaada waa wadcu alxaml aw ilaqraa ama waxay ku ciddo tirsanaysaa xayd aw ilashhur ama bilo ayay ku ciddo tirsanaysaa wa hiya waajiba ciddadana waxaa laysku waafaqsan yahay inay tahay waajib ah ilahi wuxu uhi wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثaةa quru dumarka la furay waxay tarabus samaynayaan oo guurka ay ka fadhiyayaan inta saddex qur-i ay u dhammaanayaan waa kuwaasi waa dawaat lxaydka weeyi واللa yئsna min الmaxiid min نisaaئiكم in اrtabtm facidathuna ثaلaaثaة أشhهر والlahi lam yaxidna cidaة الwafaatna ilah wuxuhi والadiina yتawafawna minkm yadaruuna أزwaaجa yتarabasna بأnfusihina أربacaةa أشhهر وعaشhرa وqad أجmaca الculamاء عalى وuجوب العidة عalى المرأة alatii twufiya canhaa zawjuhaa aw faaraqahaa gabadha ninkeedu uu dhintay ama ay kala tegeen inay ciddadu waajib ku tahay ahlucilmigu waa isku waafaqeen aayaadkana waa deliishadeen wa kadalika xadiidu faatima bintu qays fi saxiixi imaami muslim ilaahayna subxaana wa tacaala xikmad buu ka leeyahay sharciyeynta ciddada waxaa xikamkaa ka mida tacdiimu amri zawaaj arrinka nikaaxa ama guurka ayaa la weyneynaya oo mudda ayaa gabadhii oo ninkii uu ka dhintay amaba si ay kala tegeen ay sii ahaanaysaa xagga inaan guur loo ogolayn marka laga eego sidii gabadhii ninkeeda ninkeedu uu noole ay wada joogeen caqdu nikaaxu ka dhexeeyey marka min alxikam tacdiimu amri nikaax waxaa kaloo ka mid ah xikmadaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leeyahay muraacaatu xaqi zawj gaar ahaan ciddat lwafaa iyadoo xaqa ninka la ilaalinayo wa xurumati iyo xurumadiisa waxaa xikmadda ka mida saas oo kale fursad in loo yeelo ninkii xaaskiisa furay uu kaga noqon karo alaaqi iyadoo la doonayo istidaamatu amri nikaax arrintii guurku in halii kasii socoto walihaada baa ilahay uhi lacala allaha yuxdiثu bacda dalika amraa ciddadu haddaba waa anwaac oo sababteeda marka la eego ciddadu waa kala duwan tahay oo kala axkaam duwan tahay sababta keentay marka la eego oo sababtu mar waxay noqotaa faski sida khulcigii oo kale marna waxay noqotaa طalaaq marna waxa ay noqotaa sababtu alwafaat geeri ninkii oo dhintay asbaabta marka laaga ciddada axkaamteedu waa kala duwan tahay wakadalika gabadhii ciddo tirsanaysay dumarkii ciddo tirsanayay laftoodaa kala duwan oo mar gabadhii waa xaamil ciddo gaara bay leedahay marna waa xaa'il oo xaamil maaha mar waa min dawaati alxayd oo dumarka xayday ku jirtaa marna waa aayisa ama waa sagiira marna waa xura marna waa amah mar waa madkuulu bihaa marna waa gayru madkuulin biha marka asbaabtaasi awgeed ayaa ciddadu ay u kala duwanaatay axkaamteeduna ay u kala baydhay wuxu uhi sheekhu hiya ciddadu lialaaqi markay gabadhii طalaaq ama furniin ay ka ciddo tirsanayso min alxaamili gabadha xaamilkaa ciddo tirsigeedu bilwadci buu ku dhammaanayaa inay umusho oo haddii uu yahay markaa alaaq waana la ysku waafaqsan yahay oo gabadha xaamilkaa haddii la furo inay ciddadeedu ku dhammaanayso biwadci alxamli in xamligaa ay sida ay dhigto hada wa maxalu itifaaq wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna kuwa uur kale ajashooda ama ciddadooda waxa ay ku dhammaanaysaa markay xamligaa ay sidaan ay dejiyaan waalaayatu fii siyaaqi طalaaq aayadduna waxa ay ku soo aroortay oo ay ku dhex jirtaa aayaadka ka hadlaya axkaamta طalaaqa waxaa marka gabadhu ay umusho la odhanayo wadacat wainqadat bihi ciddatuha ciddadeedii way dhammaatay la odhanayo laabudda an yakuuna qad istabaana fiihi khalqu linsaan waa inuu noqdo ilmo abuurkii insaanku uu ka muuqdo walow lam yaktamil yaanu dhammaystirmin be laakiin haddii gabadhu ay umusho ama waxaa ka soo baxa uu yahay mudqa waslad ama calaqa xinjir ama waxaa ka soo baxay uu yahay duuna daalika waxaaba in ka sokeeya oo nudfa uu yahay taa ciddadeedu ku dhammaan mayso laakiin wadciga ay ciddadeedu ku dhammaanaysaa wa idaa wadacat yacnaa waladan dahara fiihi khalqu linsaan abuurkii insaanku uu ka muuqday oo bimacnaa dumarka qaabilaadka ah umulisooyinka khibrada u leh arrinta noocaasa ay odhan karaan yacnaa waa ilmo maaha wasladuna waa ilmo haddee xubnihii qaar baa muuqday yaanay wada muuqan be oo lama shardiyo an yaktamila khalqu abuurkiisu inuu dhammaystiran yahay laakiin ida dahara fiihi khalqu linsaan fabiwadcihi tanqadi alcidda marka ka noocaas ay gabadhu dhigto ee umusho ciddadeedu waa dhammaanaysaa waxaanay ciddadu markaa ku dhammaanaysaa bimujaradi alwadci walaa yushtaratu an taطhura min annifaas shardina maaha inay nifaaska ka daahir garowdo sida saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen low wadacat wa zawjuha almutawafaa yacnaa cala asariir yanaa lam yudfan bacdu faqad inqadat ciddatuha wa min alxaayidi dumarka xaydo gabadha ka midana bihalaaثi xiyadin saddex xayd ayaa ciddadeedu ay ku dhammaanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi waalmuطallaqaatu kuwa la furayna yatarabasna bianfusihina halaaثata quru qur'igaa markaa waa la ysku khilaafay waayo qur'igu waa min min alalfaadi almushtaraka waa lafdi ama waa kelmad dhowr macna ay wadaagaan oo luqatan waxaa la isku waafaqsan yahay xaydka iyo duhriga labadaba in qur'i la yidhaahdo wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quruء wa calaa haada labadiiba laguma xambaari kara iminka oo lama odhan karo yuxmalu almushtaraku calىa macnayayhi aw macaaniih lama odhan karo oo lama odhan karo qur'iga aayaddan lagu sheegay waxaa looga jeedaa xaydkii iyo duhrigii labadaba waa looga jeedaa lanna waa laba arrimood oo kala duwan oo aan xad u noqon karin ama ajal aan u noqon karin dhammaadka ciddada gabadha maadaama ay kala dambeeyaan ahlucilmiga qaarkood waxaa dhaha qur'iga waxaa looga jeedaa duhru baa looga jeedaa saddex duhri bay tirsanaysaa oo iyadoo daahira haddii la furo duhrigaa lagu furay walow in yariba ha ka harhsanaatee way tirsanaysaa haddii maalin markii duhri baa lagu furay maalin markii ay ay furnayd bay xayd xaydkii kala gashay ama xaydkii uu u yimi duhrigaa way tirsanaysaa walow muddadiisu haba koobnaatabe xaydkaa markay ka daahirgaroodana waa kii labaad haddana way xaydday xaydkaa kale marka uu ka go-ay ka daahirgarowdo duhrigii saddexaad ay gasho inqadat ciddatuhaa ciddadeeda saasay ku dhammaatay bay leeyihin wa haadaa qowlu caaisha wa zayd ibnu haabit wa gayruhum min aلصaxaaba ridwaan اllahi calayhim qowlka kale waxay leeyihin alqur'u waa alxayd waana qowlu kibaari الصaxaaba min alkhulafaaءi alraashidiina wagayrihim waa qowlka ay ku tegeen kibaaru الصaxaaba saxaabadii waaweyneyd sida alkhulafaaء alraashiduun in la idhaha qur'iga gabadho ay tirsanaysaa waa xaydka weeyi waana taa shawkaan rajaxa oo min alxaydi bihalaaثati xuyadin waxyaabaha markaa rajaxaya waxaa ka mida in qur'igan looga jeedo xayd ilaahay subxaana wa tacaala qur'iga wuxuu raaciyey cadadka ama tirada halaaثa wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثaةa quru haddii markaa saddex xayd la yidhaahdo tiradu waa dhammaystirmaysa laakiin haddii ladhaha qur'iga duhri baa looga jeedaa waxay noqonaysaa duhraani wa juz-u duhrin laba duhri iyo duhri barhkii marka la helo inay gabadhu daahirgaroobayso cadadkii markaa ilaahay uu shardiyey baa meesha ka baxay hadi waa waaxida haaniyan duhrigu wuxuu ugu soo arooray fi shariica fi axaadiidi nebiyi calayhi isalaatu wasalaam iyadoo looga jeedo xaydka looga jeedo oo rasuulku gabadhii mustaxadaha ama dhabar furanka lahayd wuxuu yidhi tadacu salaata ayaama aqraa'iha tadacu salaata ayaama aqraa'iha aqra'na waa jamcu qur'in salaadda way ka tegaysaa ayaama aqraa'iha maalmaha ay xaydka leeday alatii kaanat taxiidu fiihaa gabadhaa dhabar furankali maalmihii ay xaydi jirtay dhiiggaa markaa socda waxay ku xukumaysaa inuu yahay dhiiggii xaydka salaadana waa ka tegaysa markaa rasuulku calayhi afdal asalaati watasliim kelimatu lqur'i wuxuu ku isticmaalay xaydka walihaadaba ibnu اlqayim wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala fii zaadi اlmicaad haddii kelimad mushtaraga oo laba macne ama ka badan lihi ay ku soo aroorto fi lqur'aani alkariim kelmaddaana macnayeesheedaa mid ka mida uun macnayeesheedaa mid ka mida macnaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ugu yeedhay amaba se uu ku idlaaqay macnahaasaa lagu xambaaraya iminka kelimatu lqur'i waa mushtarak duhrina waa la dhaha qur'i xaydna waa la idhaahdaa qur laakiin marnaba lama arag qur'aanan walaa sunnatan iyadoo kelimata alqur'i ay soo aroortay iyadoo looga jeedo bimacna duhr laakiin waxaa la hayaa oo fi sunna lagu hayaa kelimatu lqur'i oo looga jeedo alxayd idan macnaha shareecadu ay u isticmaashay kelmaddaa mushtaragaa waa in lagu fasiro weeye oo lagu macneeyo marka saas ayaa raajixa saddex xayd bay tirsanaysaa wa min alxaa'idi bihalaaثati xuyadi wa min hayrihimaa labadaa kuwa aan ahayn ee hayr alxaamili waalxaa'id gabadhii xaamilla ma aha oo uurma laha gabadhaa la furay dawaatulxaydkana ka mid maaha dumarka xaydana ka mid maaha ama waa sagiira weli aan gaadhin waktigii ay ku xaydaysay ama waa kabiira qad yaysat min alxayd ama waa gabadh weyn oo xaydkii ka quusatay amaba se inqaطca xayduhaa lisababin macluum aw lisababin hayra macluum bihalaaثati ashhurin saddex bilood ayay ku ciddo tirsanaysaa haddii ay tahay sagiira weli aan xaydin haddii ay tahay kabiira xaydkii ka quusatayna saddexdaa bilood bay tirsanaysaa oo ta la yidhi saddex xayd bay tirsanaysaa maaha macnaheedu in dee saddexda xayd mar walba saddex biloodun ay dhacayaan saas ayaa haaliba gabadhu inay bishia mar xaydo laakiin haddii ay bil saddex jeer xaydo oo taasi caado ay u tahay dee bil quraabay ciddadeedii ku dhammaanaysa ama hadday laba bilood saddex jeer xaydo oo taasi caado ay u tahay laba bilood bay ciddadeedu ku dhammaanaysaa taa dawaatulxaydka dumarka xaydo ka mid a haddii ay sanadkiiba mar xaydo ka warran waxay noqonaa saddex sannadood inay ciddada ay ku jirto ile waxaa la eegayaa waa xaydka ama muddadiisu ha isku dhowaato ama ha kala dheeraato ee waxaa la eegayaa muddada maaha mar hadday dumarka xaydo ka mid tahay laakiin gabadhan yare weli aan xayd gaadhin ama gabadhan weyne xaydkii ka quusatay uu ka guuray iyada waxaa loo eegayaa waa bilaha weeye wallaa'i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna halaaثatu ashhur wallaa'i lam yaxidna ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku cadfay marka goormaa la odhan karaa gabadhu waa yaa'isa da-adeebay gabadhu xayda kaga quusataa culamada qaar waxay dhahan konton qaarna lixdan laakiin sida saxiixee kitaabulxayd inagu soo martay da da-da u yaro gabadha ay ku xaydo iyo da-da u weyna xaydka uu kaga guuro midna shareecadu xad uma yeelin waxaa loo noqonayaa uun ilaa xaalilmara gabadh walba goonideeda ayaa loo qiimaynaya oo marka xaydkii uu ka guuro gabadhaas da-deedu intay doonaysaba ha noqoto iyadu marka ay is tidhaahdo khalaas da ahaan buu kaaga guuray markaasay noqonaysaa yaa-isa mid xaydkii ka quusatay walilwafaati tii geeri ka ciddo tirsanaysana biarbacati ashhuri wacashra ay tatarabasu biarbacati ashhurin wacashr afar bilood iyo toban habeen ayay iyaduna ciddo ku jiraysaa oo aanay guursan karin والadiina yتwafوna minkm وydaruuna أزwاaجا yتarabasna بأنfusihina أربacaةa أشhuri وacaشhرa hadduu ninkeedu dhinto sawاء dakla biha aw lam ydkل biha ama ha la guri galo ninkaasi ama yaanu la guri gelin mar hadduu dhintay muddadaasay ciddo tirsanaysa afarta bilood iyo tobanka habeenna waa alأshhur alhilaaliya waa shahrigaa loo tirinayo hilaalka ama bishaa soo baxaysa maaha waxa weeyaan alashhur ashamsiya loogu ciddo tirin maayo waa haddii marka aanay gabadhaasi ahayn xaamil ayay afar bilood iyo toban habeen tirsanaysaa waxaana ku waajibaya alixdaad oo tarku ziina inay ka tagto waxa weeyaan wax allaala wixii quruxa mid la xidhiyo mid la marsado wain kaana hadday tahay xaamilan gabadhaa ninkeedu dhintay hadday tahay xaamil mid uur leh fa bilwadci dejinta ay wadciga ay xamligaa dejisay bimacnaa ay umusho ayaa ciddeedu ay ku dhammaanaysaa xataa haddii ay umusho iyadoo ninkii weli aan la aasin mar haddii umusheedu geeridaysa ay ka dembaysay waxa ay ku dhammaanaysaa ciddadeedu bilwadci wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna cumuumkaa waa soo gelaysa laakiin saxaabada qaarkood baa waxay yidhaahdeen sida cali ibnu abi aalib ka ansaxday cabdillaahi ibnu cabbaas haddii gabadhu iyadoo xaamila ninkeedu uu dhinto tactadu biabcadi alajalayn labada wakti ama labada ajalood ta fog bay tirsanaysaa oo haddii waxa weeyaan wadcigu dib dhacayo muddadiisu ay dheeraanaysana isagay ku ciddo tirsanaysa haddii bilahaasi arbacata ashhurin wa cashro ay ciddadii dheeraynayaanna afartaa bilood iyo tobanka habeen bay tirsanaysaa abcad alajalayn waayo laba ciddo ayaa ku kulmay bay leeyihin wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna iyo wاladiina yutawafawna minkum yadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra labadaasaa ku kulmay marka labada tafog ayuunbay ku ciddo tirsanaysaa oo haddii afar bilood iyo toban habeen iyadoonay dhammaan ay umulayso afarta bilood iyo tobanka habeen bay tirsanaysaa haddii umusheedu afarta bilood iyo tobanka habeen ay ka dib dhacaysana waxay ku ciddo tirsanaysaa biwadci alxamli oo markay umushahaya ciddadeedu dhammaanaysa abcad ulajalayn macnaheedu waa taa jamaahiir ulculamaase waxay yidhaahdeen gabadha mar haddii ninkeedu uu dhinto iyada oo xaamila tanqadi ciddatuha biwadci alxamli ciddadeedu waxay ku dhammaanaysaa umusha ay umusho owlaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna ha noqoto aayaddaasi mid ku soo aroortay fii siyaaqi alaaq laakiin xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa fasiray waa xadiidka xadiidu umi salama fi saxiix albukhaari wa muslim ana imra'ata min aslam yuqaalu laha subayca alaslamiya weye kaana taxta zawjiha tuwfiya canha wahiya xubla gabadhaa subayca alaslamiya waxaa dhintay ninkeedii iyadoo uur leh fakhatabaha abu sanaabil ibnu backak abu sanaabil baa markaa usoo guur u soo bandhigay faabad an tankixahu faqaal wallahi maa yasluxu an tankixiihi an tankixi xataa tactadii aakhira alajalayn manaa ma guursan kartid buu yidhi ilaa labada ajaloodta dambe ay dhammaato alwadcu aw ilashhur wamakat qariiba min cashri layaali uma jaءat inabiya faqaala inkixi ankixi rasuulka ayaa u timi calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxu uhi mar haddii aada umushay iska guurso ciddadaad waxay ku dhammaanaysaa biwadci alxamli xadiidkaasina waa nasu fii maxali nisaac suu shawkani ku uhi fii sayr اljaraar lama khilaafi kara marka oo lama odhan karo abcad alajalayn bay tirsanaysaa oo gabadhani waxay umushay iyadoo afartii bilood iyo tobankii habeen aanay dhammaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam masalada markay weydiisay muu odhan labada ajaloodta fog ayaad ku ciddo tirsanaysaa ee afar bilood iyo toban habeen ku ciddo tirso mar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u fasaxay inay iska guursato walaa ciddata wax ciddaa laguma laha calaa gayri madkhuulatin waa ictiraadeen culimmadu luqa ahaan in la yidhaha madkhuula calaa gayri madkhuulin bihaa baa saxa bay yidhaahdeen luqatan haba soo aroortay laakiin waa luqa daciifa marka calaa gayri madkhuulin bihaa gabadh aan lala guri gelin oo bimacnaa la furay wax cidda ay dusheeda ma ah ilahi wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum اlmuuminaat uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunahaa haddaad dumarkii muuminaadkaa guursataan kadibna aada furtaan intaydaan la guri gelin intaydaan jimaacin wax ciddo ah oo aada tirsataan kuma lihidin dumarkaa nacam laakiin waa idaa kaanat mutallaqa waa haddii la furo ama idaa twufiya canha zawjuhaa qabla adukhuul facalayha alcidda walaha almiiraaf haddii ninkeedii uu dhinto isagoo weli aan la guri gelin gabadhaa ciddada ayaa ku waajibaysa iyadoo xaqa zawjka la ilaalinayo oo la xurmaynayo isla markaa dhaxalkana waxbay ku yeelanaysaa gabadhaas waana sida uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ku xukumay fii barwac bintu waashiq cindamaa twufiya zawjuhaa qabla an yadkhula biha waana sida uu fatwooday cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu markii xadiidkaa loo sheegayna aada buu ugu farxay cabdullaahi bnu mascuud lianna fatwaahu waafaqad xadiidan fatwadiisu waxay waafaqday xadiid aayaddan qur-aankiina waxay ciddada ka dhaaftay uun gabadha la furo iyadoon lala guri gelin uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna ee kamay hadal gabadha ninkeedu uu dhinto isagoo weli aan la guri gelin wala'amatu buu hi addoontii kalxurati weeye sida gabadha xorta ayuunbay u ciddo tirsanaysaa haddii ninkeeda uu furo amase uu ka dhinto laakiin imaamu shawkani raximah allahu tacaala arrintaa jamaahiir ulculamaa waa ku khilaafsan yihiin waxay leeyihin ciddada addoontu waa ka duwan tahay ciddada gabadha waxa weeyaan xorta ah oo tansiif baa lagu samaynayaa oo halkaa halaathatu quru ay tahay labun baa laga dhigayaa ta addoonta halaathata ashhurka culimada qaar waxay idhahdeen shahrayn baa laga dhigayaa ahulcilmiga qaarna waxay leeyihin maya saddexdeedaa loo daynaya waayo saddexdaa wax ka yar xamli kuma muuqan karo gabadho hadday uur leedahay waxyaabaha ama ujeeddooyinka laga leeyahay cidda tirsigaa saddex bilood gabadha ay ku ciddo tirsanaysana waxaa ka mid ah alcilmu bibaraa'ati raximiha min alxamli in la ogaado raximkeedu inuu xamli ka madhan yahay dhowr masalo ayaanu mualifku raximah allahu tacaala halkan aanu sheegin masaa-isha waxaa ka mid a oo weliba masala muhima jiddan ah masalada markaa fuqahadu ay u yaqaaniin taxawul alcidda isbeddelka ciddadu ay isbeddesho oo haddii ay dhacdo gabadhii oo xayd ku ciddo tirsanayso halaatha xiya tirsanaysay inuu xaydkeediiba go-o oo aayisa ay noqoto markay hal mar xayday ama laba jeer xayday ayay noqotay aayisa oo xaydkiiba uu ka guuray da awgeed gabadha waxaa ku dhacaya waxaa loo yaqaano taxawul cidda oo tasta'nif alciddata bilashhur waxay bilaabaysaa inay bilaha ku ciddo tirsato maadaama xaaladdeedu ay isbeddeshay wakadalika alcaks iyadoo bila ku ciddo tirsanaysa oo ahayd sagiira gabadh yar ayaa waxaa dhacday inay xayday iyadoo weli ciddadii aanay dhammaan oo bil markay tirsanaysay ama laba bilood weli mid u harsan tahay bay xayday halkana taxawul cidda ayaa dhacaya oo xayd ayay ku ciddo tirsanaysaa ciddadii bay soo bilaabaysaa waayo ciddada waxa weeyaan tajza iyo ta iyo tarqiic kuma dhaco lama kabkabo lama odhan karo qaybna bilay ku tirsatay qaybna xayd bay ku tirsatay mar haddii xaaladdu isbeddesho xaaladda dambeed timi iyadoo xukumka ku dhisaysa ayay taa ku ciddo tirsanaysaa ay soo bilaabaysaa wakadaalika gabadhii loo malaynaya inay ahaysa tahay mid xaydka ka quusatay ayuu xaydka u yimi iyadoo bila ku ciddo tirsanaysa waxa weeyaan xaydkaasay ku ciddo tirsanaysaa ciddadiina way soo bilaabaysaa waxa iyadana waxa weeyaan taxawul alcidda ka mid ah waxaa loo malaynaya gabadhan inay tahay xaamil kadibna xaydkii baa u yimi xaydkaasoo caddeeyey ama ay ku caddaatay inaanay xaamilba ahayn dee xaydkay ku ciddo tirsanaysaa oo taxawul alcidda ayaa dhacaya iyadoo bila tirsanaysay arbacata ashhurin wa cashara oo ninkeedu uu ka dhintay ayaa waxaa xagga dambe lagu ogaaday inay xaamil tahay biliha ay tirsanaysay waxba laga soo qaadi maayo waxa ay ku ciddo tirsanaysaa biwadci alxamli xamliga ay siday inay dejiso waa haddii aanay ciddadu dhammaan oo haddii markay bila ku ciddo tirsatay kadib ay xayday mar hadday ciddadeedu dhammaatay laga daba tegi maayo oo isbeddelka dhacaa bacda inqidaa'i alcidda ciddadu markay dhammaatay kadib xukumkii waxba ka bedeli maayo waayo xaaladdaa markaa ay ku jirtay bay xukumka ku dhistay wixii laga rabayna way samaysay oo cidda tirsigii ah haddii gabadha xaydku uu ka guuro xaydkii baa laga waayey laba xaaladood bay yeelanaysaa in sabab la garanayo xaydku uga maqan yahay ka an takuuna masalan murdica ilmay nuujinaysaa iyadoo ilma nuujinaysa ayaa ninkii uu furay marka bisababil alirضaac nuujintaa awgeed baanay gabadhii u xayd ahayn iminka waa la garanayaa sababta asabab aladii min ajlih irtafaca alxayd waa iska sugaysaay oo marka xaydku u yimaadun bay cidda tirsigii bilaabaysa intaa xaydku uga maqan yahay radaaca ama nuujintaa awgeed muddadaasoo dhami uguma xisaabsana waa in taalat haba dheeraataba yacanaa sanatayn ba ha noqotee uguma xisaabsana ciddadii uguma xisaabsana marka xaydku uu soo noqdo ayuunbay cidda tirsigii bilaabaysa wakadalika waxaa la mid a ta dawe isticmaashay dawe isticmaashay nuzuul alxayd diideysa xaydkii gabadhaa uu u yimaado kadibna waa la furay iyadoo dawadaa isticmaashay waa la garanayaa sababta xaydku uu maqan yahay dawadeedna wakti waxay leedahay cayiman ama xadidan saddex bilood lix bilood sanad agar way sugaysaa xataa yacuuda oo yarjic alxayd ilaa xaydku uu soo noqonayo wa tactadu bih waa ku ciddo tirsanaysa waxaa kaloo gabadha u bannaan sida uu leeyay sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah inay isticmaasho yacnaa dawo xaydka keenta ama soo dedejisa laa ba'sa fii daalika inay isticmaashaa wax dhiba ma laha almuhim xukumka waxaa lagu xidhay bilqur'i oo xaydka ah idaa wujida wujida alxukmu wإida lam yuujid lam yuujid الxukm haddii la helo xukumka waa la heli haddii la waayona waa la waayey لأnna الxukma yaduuru maca cilatihi wujuuda wa cadama waa haddaba timi gabadh irtafaca xayduhaa walaa yucraf sabu dalika walaysat min alyaa'isaat gabadh baa xaydkii unbay iska weyday dumarka xaydka ka quustay ka mid ma aha sababta xaydku u maqan yahayna la garan maayo hadduu xaydku irdaac nuujin awgeed ama shurbu dawaa dawaa'i cabti awgeed ama liajli marad xanuun awgii uu u maqan yahay markaa xukumkeeda waynu sheegno way sugaysaa xataa yacuud ilaa uu soo noqonayo markuu soo noqdona waa ku ciddo tirsanaysa laakiin tan laa yucraf sabab irtifaaci alxayd sababta xaydku u maqan yahay la garan maayo lilculamaa'i fii dalika qowlaan laba qowl bay culimmadu ku leeyihin culimo yidhi yanaa tantadir xataa takuuna yaa'isa ilaa ay gaadhayso xaddulya'as waktigii xaydka ay ka quusanaysay way iska sugaysaa bay yidhahdeen markay waktigaa gaadhay tactadu bilashhur bilaha ay ku ciddo tirsanaysa oo wallaahi ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum intay ka mid noqonaysaa bay sugaysaa faciddatuha in irtabtum faciddatuhuna halaaثatu ashhur hada qowlu shaafici wagayri qowlka kalena waa in la yidhaahdo sanad bay ciddo ku jiraysaa sana kaamila ayay ciddo ku jiraysaa oo taasi waa mid afraade ile waxaa la isku ogaawon inay ciddadeedu ku dhammaato bilwadci aw bihalaaثati quru aw bihalaaثati ashhur mid afraad baa marka halaa ka soo baxday oo sanadku waaya xagguu ka yihi waxa sagaal bilood bay horta iska fadhiyaysaa oo lagu hubsanayo inay uur leedahay iyo in kale sagaal bilood markay dhammaadaan inaan uur lahayn baa la ogaada sagaalkaasi markay dhammaadaan bay bilaabaysaa waxa weeyaan inay saddex bilood haddana ay ku ciddo tirsato wa hada qowli cumar radia allahu canh waa sida cumar ibnu khadaab uu fatwooday ee ka ansaxday cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna ma jirto walihaada qowlkaasi saxaabada ka sugnaaday waliba cumar amiir ulmuuminiin saxaabi kaloo khilaafana aan lahayn ayaa raajixa fi lmas'ala haddii gabadha xaydkii uu ka guuro sababtii uga guuray la garan maayo waxa weeyaan sanad ayay cidlo tirsanaysaa sagaal bilood oo lagu kala ogaado inay xaamil tahay iyo in kale iyo saddex bilood oo sagaalkaa dabadood ay ku ciddo tirsato waayo haddii gabadhu ay dhimato hal cala arajuli cidda ninka cidda ma ku waajibta laysa cala arajuli cidda ninka cidda kumay waajibin waa ilaahay ciddada wuxuu ku waajibiyin dumarka waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajin yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra wakadalika haddii gabadhii uu furo cidda kumay waajibin ile walmuطallaqaatu buu hi ilaahay dumarkii la furay raggii wax furay maaha walihaada saacaddaa uu furo lafteeda ayuu guursan karaa gabadh kale oo gabadhii aan la guursanahayn oo kale isagu noqon maayo idaa lam yakun hunaaka maanic yamnachu min annikaax waa haddaanu meesha oolin wax guurka u diida waxaa dhici karta wax guurka u diidaa inuu yaallo soo ma oo calaa sabiili اlmithaal haddii waxa weeyaan طalaaqu uu yahay rajci oo afar dumarana uu lahaa dee laa yajuusu lahu an yataزawaja bikhaamisa mid shanaad inuu guursadaa ma banaana ile tan uu furayee tan afraadee uu furayee dalaaqa rajcigaa uu furay ee weli ciddadii ku jirtaa zawjay xisaabsan tahay soo ma ilaa ciddadu ay dhammaanayso wabuculatuna wabuculatuna axaqu biraddiina fii dalik walihaada taa afraad ee dalaaqa rajcigaa uu ku furay dalaaq ay rajca ka bannaan tahay ee weli ciddada ku jirtaa xaaskiisay xisaabsan tahay oo mid kale ma guursado ma guursan karo mid kale hadduu guursado inuu khaamiso guursaday bay noqonaysaa wakadalika gabadha uu ku furay dalaaqa rajciga inta ciddada ay ku jirta ma guursan karo walaasheed ma guursan karo eddadeed mana guursan karo habaryarteed gabadh kastaoo in la la kulmiyaa aanay bannaanayn ma guursan karo waayo tii hore ayaa weli xaaskiisii xisaabsan maadaama talaaqu rajci yahay ciddadiina ay ku jirto laakiin hadduu yahay talaaqu baa'in oo aanay rajcaba meesha ka bannaanayn saddexdii dalqaboodba ay dhammaadeen ama arrintuba faski ay tahay sida khulcigii oo kale ile faskigana rajca kama bannaaneen ama gabadhu ay dhimatayba marka waa guursan karaa haddii taa talaaqa baayinkaa uu ku furay ama dhimatay ahayd raabicadii mid kale waa guursan karaa waa iyadu zawjadee ma xisaabsano marka xadda xadda zawjiya way ka baxday qad kharajat min xaddi zawjiya gabadha la furay talaaqa baayinka hal calayha cidda culimada qaarkood baa sidaa yidhi hal calayha ixdaad baan ujeeda alaaq baa-ina baa la furay gabadha hadduu talaaqu yahay rajci laysa calayha ixdaad gabadha la furay talaaq rajciya inta ciddada ay ku jirto ixdaad kuma waajibin oo tarku ziina ah bal almustaxabu an tatasayana lahu bal waxaa sunno ah gabadhaa dalaaqa rajcigaa lagu furay inta ciddada ay ku jirta ninka inay isu qurxiso ninkii furay oo ay isu bandhigto oo inuu ku noqdo siday u jeceshahay ay u muujiso si waxa weeyaan furniinkaasi meesha uga baxo zawjiyadii iyo qoysnimadii ay u soo noqoto laakiin haddii dalaaq uu yahay dalaaq baa'inah oo aanay waxba isugu harhsanayn rajca aanay bannaanayn ixdaad ma samaynaysaa ziinadii ma ka tegaysaa culimmada qaar baa sidaa yidhi oo uga qiyaas qaatay cala almutawafa canha zawjaha ta ninkeedu uu dhintay oo ta ninkeedu uu dhintay ninkii isku soo noqon maayaan bay yidhahdeen khalaas waaba dhinto geeri baa kala kaxaysa tan talaaqu uu baa'in yahayna dee isku soo noqon maayaan xataa tankixa zawjan hayrahu marka waa u qiyaas qaateen laakiin qiyaaskaasi waa hayru saxiix waayo rasuulku calayh afdal asalaatu watasliim wuxuu tilmaamay uun meyd waxaa la idhaahda ixdaadku in sababtiisu ay tahay alwafaat manaa geerida inay sababtiisu tahay oo haddii ninkaa dhintay uu yahay gabadha ninkeediina arbacata ashhurin wa cashraa ay ixdaad samaynayso ziinadii iyo quruxdii ay ka tegeyso haddii uu yahay nin kaloo qaraabadeeda ka midana saddex maalmood baa loo ogoliyay waajibkuma ahee inay ixdaad samayso ay ziinadii quruxda ay iska dayso saddex kama badin karto waata tidhi umucaiya kunaa nunhaa an nuxidda calaa mayit soo ma arkaysa alixdaadu calaa man calaa muطalliq mise calaa mayit calaa mayit marka nin dhintay ayuunbaa ixdaad loo samayn karaa laakiin nin nooloo طalaaq sameeyey ixdaad loo samayn maayo kunaa nunhaa an nuxidda calىa mayitin fowqa halaaثin ilaa calىa zawjin arbacata ashhuri wa cashraa wuxuu yihi mualifku calى اlmuctadati gabadhii ciddo tirsanaysay ee lilwafaati geeri ninkeedii ku timi awgeedu ciddo tirsanaysay waxaa dusheedaa tarku tasayun isqurxinta inay ka tagto waayo mucadiya waxay tidhi walaa naktaxila waxaana la amri jiray inaanaan indha kuulan walaa natatayiba diibna aanaan ismarin walaa nalbisa thawban masbuuqan oo aanaan xidhan maro la sibaaqeeyey ilaa thawba casbin waqad rakhasa lanaa cinda tuhri ida اqtasalat ixdaana min maxiidiha fii nubdatin min kusti adfaarin wa kunaa nunha can itibaaci اljanaa'iz marka ixdaadka macnihiisu waxa weye waa tarku ziina quruxdii bay gabadhu ka tegeysaa oo dharkii bilicda lahaa indhaha soo jiidanaya xidhan mayso waxaa kaloo ay ka tegeysaa diibka udugga mid la shito iyo mid la ismariyo muddadaa gabadhu asayda ay sido oo diibku quruxda ayuu ka mid yahy walaa natatayib waxaa kaloo ay ka tegeysaa quruxda iyadana la ismariyo sida kuxligii oo kale aligtixaal ma indha kuulanayso wakadalika laa takhtadib ma marsanayso xinno iyo huruud iyo waxyaabaha la midka ah guurkiina muddadaa xaaraan buu ka noqonaya marka ziinada iyo zawaajkunbaa xaaraan ka ah laakiin markay doontay meedhan kartaa waa min umuuri iljaahiliya in la dhaha gabadhu ma meedhanayso isbuucii mar bay meedhanaysaa bay yidhaahdeen hada qaanuun wadci laysa lahu fii diin illaahi aslun walaa ahar in meedhashada gabadha loo diido maalintiiba toban jeer hadday doonaysaa ha meedhato wakadaalika maryaha inay iska beddesho inay maryo gaara xidhnaataa waajib kuma aha waa iska bedeli kartaa mar maryaha markaa quruxdale ayuunbay iska ilaalinaysaa wa min albidaci fii dalika in la yidhaha maalinta asayda la saaraya ee u bilaabmayso xoolaa la qalaya hada ayضa min albidac almuxdada fi diin illah ay lam yasuna dalika rasuulu اllahi walaa saxaabatu rasuulka iyo saxaabadu toona taamay samayn maalinta ay dejinaysana waa sidaas oo kale rag markaa waxay cunaan doonayoo hunguri waday unbaa waxaa islaamaha u fatwooday maalinta hore iyo maalinta dambeba hilib inay ka cunaan doonayey iyo waxoogay kharasho ay ka qaadaan waalmuktu baa waajib ku inay ku nagaato fi lbeyti guriga aladii gurigaasoo kaanat fiihi ay joogtay cinda mowti zawjiha ninkeedu markuu dhintay aw buluuqi khabari ay khabari mowti ama geeridiisa warkeedu gurigii uu ku soo gaadhay gabadha markaa haddii la furo oo طalaaquna uu yahay rajci ma bannaana in laga saaro gurigii ninku inuu ka saaraa ma bannaana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi askinuuhuna min xayثu sakantum min wujdikum walaa tudaaruuhuna litudayiquu calayhin khuruujka iyo ikhraajkana ilaahay waa u diiday haddii la furo طalaaq uu yahay طalaaq baa'ina oo rajca aanay ka bannaanayn markaa meeshay doonto ayay ku ciddo tirsanaysa gurigaa lagu furayna ku ciddo tirstaa waajib maaha waayo sukno maba lahaba ninka xaq uguma laha inuu siiyo ama u suurto geliyo meelay degto haddii haddaba gabadha ninkeedu dhinto waa masaladani labadaa masale kale waa idin xusuusinayoon ma waajib baa inay ku ciddo tirsato guriga iyadoo joogta ninku uu dhintay ama warku uu ugu yimi fi hada khilaaf bayna alculamaa bal bayna asaxaaba masale saxaabadu ay isku khilaafeen saxaabada qaar ay odhan jireen tactaddu xaytu shaaat meeshay doontay ku ciddo tirsanaysa waxaana ka mid aha saxaabada sidaa fatwoon jiray caaisha radia allahu canha laakiin akharu asaxaaba walculamaa waxay ku tegeen gurigaa ay degenayd marka ninkuu dhintay inay ku ciddo tirsanayso oo aanay gurigaa ka baxahayn markii nisaa nisaa ama umahaat lmuuminiin caaisha radia allahu canha arrintaa waa ku khilaafeen culimada markaa yidhi gurigay ku ciddo tirsanaysaa wa minhum alimaamu shawkani waxay deliishanayeen xadiidka xadiid alfureyca binti malik oo abu saciid alkhudri ay walaal ahaayeen ana zawjaha takaaraa culuuja liyacmaluu lahu faqataluuh ninkeedii fureyca ayaa niman addoommo uu lahaabaa ka baxsaday kadibna uu ka daba tegey faqataluu way dileen wdakarat dalika lirasuuli اllahi waqaalat inii lastu fii maskanin lahu walaa yajri calaya minhu risqu afa antaqilu ilaa ahli wayatamaaya waaqumu calayhim qaala ifcalii uma qaala kayfa qulti facadat calayhi qowlaha qaala اctadii xayثu balagaki اlkhabr halkii waru kugu soo gaadhay ku ciddo tirso markii dambe rasuulku yidhi abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja asxaabu sunna arbaca baa wariyey laakiin culimadale meesha doontay ku ciddo tirsanaysa waxay dhaha xadiidkani waa daciif waa min طariiqi zaynab bintu kacab oo ahayd imra'atu abi saciidin اlkhudri waqad ikhtulifa fii suxbatiha inay saxaabiyad ahaydna waa la isku khilaafay raajix anaha kaana taabiciya se raajix aana taabiciyad ba marka xadiidku muxuu noqonayaa mursal dira zaynab bintu kacab kaanat min ataabiciyaat mursal buu noqonaya ile qisada amay gaadhin ay ka warramayso ama ay ka sheekeynayso laakiin zaynab bintu kacab xataa haddii la idhaahdo waxay ahayd taabiciya ayay ahayd taasi cillo noqon mayso waayo xadiidka iminka fureycay ka warinaysaa rasuulka alayh الsalatu salaam kamay warin laakiin cillada weyne waxay tahay waxaa lagu sheegay jahaala waxa imra'a majhuula ayay ahayd zaynab bintu kacab ibnulqayim taa waa aada bu uga difaaco wuxuu yidhi yaعnaa zawjata صaxaabi bay ahayd abu saciidin alkhudri waqad rawaa canha ihnaani min ahiqaat laba hiqaada ayaana ka wariyey haddii qofku yahay majhuululxaal laba hiqana waxay ka wariyaan xadiidkiisa raajixa waa la aqbalaya walihaada baa xadiidkan aima fi lxadiid ay tasxiixiyeen sida maxamed ibnu yaxya aduhali wa kadalika alimaamu tirmidi waa masaladan in xadiidka loo deliishadaana waa qowl akar saynu tilmaanay marka saas ayaa daahira uu yihi mualifku walmugthu fi lbeyt aladi kanat fiihi cinda mowti zawjiha aw buluuqi khabari faslu istibraau lamati اlmasbiyati wاlmushtaraa addoontii lasoo qafaashay iyo tii lasoo iibsaday in istibraa laga sameeyo istibraagu waa tarku waطihaa xataa yuclan bara'atu raximiha tarku waطihaa xataa yuclan bara'atu raximiha addoonta ninka ay soo gashay ee dee soo qabsaday ama qayb ahaan u helay markii addoomaha la qaybsanayey ama ninka addoonta iibsaday waa inuu iska daayo jimaaceeda ilaa waxa weeyaan uu ogaanayo inay uur leedahay iyo in kale dee ma bannaana addoon cid kale uur u leh inuu ninku jimaaco walow isaga addoontiisiiba ha noqotay oo dee dumarka kaafiraadkaa bay ka mid ahayd jihaadkaa lagu soo qabsaday nin muslima baa markaa qayb ahaan u helay haddii ay xaamil tahay uma bannaana inuu jimaaco oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam naha an yasqiya arajulu ma'ahu zarca gayrihi wuxuu nahiyey rasuulku ninku inuu biyihiisa waraabiyo zarac cid kale ay leedahay waxaa abu daawuud warinay min xadiidi abi saciid annahu qaala fii sabaaya awtaas laa tuuta xaamil xataa tadac rasuulku saasuu yidhi mid uurle lama jimaaci karo oo addoona ilaa ay umusho walaa gayra daati xamlin xataa taxiida xayda taan uurka lahaynna lama jimaaci karo ilaa hal xaydoo lagu ogaado raximkeedu inuu maran yahay ay ay xaydo markaa istibraagu waa ka wayajibu waxa waajiba istibraa'u lama addoontii in istibraa lagu sameeyo oo bimacnaa la layska daayo ninku aanu jimaacin ilaa uu ogaanayo raximkeedu inuu maran yahay istibraagaasina wuxuu ku xaasilayaa bilwadci in kaanat xaamilan inay umusho haddii ay marka hore xaamil ahayd wa bilxaydi in kaanat xaa'ilan iyo inay xaydo haddaanay marka hore xaamil ahayn addoontii almasbiyati ee lasoo qafaashay walmushtaraati iyo tii lasoo iibsadaya wanaxwihimaa labadaa kuwa shabaha sida tii dee loo hibeeyey iyo tii waxa weeyaan loo hadiyeeyey iyo wakadalika tii waxa weeyaan uu dhaxlay in kaanad haddii ay tahay bixaydatin ayaa istibraagaasi uu ku xaasilayaa inay hal mar xaydo in kaana hadday tahay xaa'idan dumarka xayda ee min dawaati alxayd in kaanad xaa'idan hadday markaa xaa'id tahay loogama jeede in kaanat xaa'idan ee min dawaati alxaydi dumarka xayda hadday ka mid tahay wey walxaamilu tii xaamilka ahayna biwadci alxamli taxsulu bara'atu raximiha biwadci alxamli waxaa lagu ogaanaya raximkeedu inuu maran yahay inay umusho haddii gabadho ay tahay sagiira weli aan gaadhin xaydba amaba se ay tahay kabiira qad ya-isat min alxayd ama mid weyn oo xaydkaba ka quusatay markaa iyada xamli dee suurtagal kama ah waa laysku ogyahay bara'atu raximiha raximkeedu inuu maran yahay walaa xukmi linaadir arrinta naadirkaahina xukum ma laha alxukmu lilghaalib wa munqaطicatu lxaydi tii xaydku uu ka go-ayna xataa yatabayana cadamu xamliha ilaa ay caddaanayso ayaa la sugayaa inaanay xaamil ahayn ilaa ay caddaanayso walaa tustabrau istibraa lagama samaynayo bikrun addoon bikriya wa haadaa qowlu cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu oo haddii addoonta ninkani uu iibsaday amaba se uu addoonta masbiyada ah ee sabyiga ka mida la qaybsaday ama uu dhaxlay ama loo hibeeyey ama loo hadiyey haddii ay tahay bikr istibraa samayn maayo waayo de waxaa la doonaya in la ogaado xaamil ma timise maaha inaanay xaamil ahaynna waaba la ogyahay mar hadday bikri tahay oo nacam walaa sagiiratun mid yarna istibraa laga samayn maayo muطlaqan iyadoo aan la kala qaadqaadin ta yar manaa bikir ha noqoto ama yaanay bikir noqon waayo mar hadday yar tahay oo weli aanay sinul xayd aanay gaadhin waktigii ay xaydaysay dee laa yumkin xamluha inay inay xamli ama uur yeelataa suurtagal maaha oo gabadh aan xaydini xamli ma yeelato ee mabay qaan gaadhin wakadalika waxaa la mid a haddii idaa kaanat milkan limra'a haddii ay gabadhiba lahaydba ile gabadhi gabadh ma urayse dabeetana waxa weeyaan ay iibisay ninkaa iibsaday istibraa inuu ka sameeyo waajib maaha walaa yalzamu lbaayica ka iibiye waajib kuma aha istibraagu iyo wanaxwihi wanaxwahu wanaxwa albaayic sida ka waahibka hibeeyey ama tusaale ahaan hadiyadu bixiyey laakiin laba xaaladood bay waajib ku tahay sayidku inuu istibraa sameeyo addoontiisii waxa weeyaan alatii kaana yata'uhaa bimilki اlyamiin uu jimaaci jiray milkulyamiin uu ku jimaaci jiray hadduu doono inuu iibiyo waa inuu istibraa sameeyo suu ogaaday inay isaga xamli u sido iyo inaana u sidin markuu kala ogaado ayuunbuu iibin karaa albaabu saabic baabu nafaqa nafaqada baabii ka warramaya weeyi waa biilkii iyo axkaamtiisa tajibu waa waajibaysaa nafaqadii cala zawji ninkay ku waajibaysaa lizawjati bay u waajibaysaa wa haadaa maxalu ijmaac taana waa la isku waafaqsan yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam markii la weydiiyey maa xaqu zawjati axadina calayhi qaala an tuطcimaha idaa طacimta wa taksuha ida اktasayta walaa tadrib اlwajha walaa tuqabix walaa yahjur ila fi اlbeyt markii hind bintu cutba imra'atu abi sufyaan ay tidhi ina abaa sufyaan rajulu shaxiix walaysa yucطiinii maa yakfiinii waladii ilaa ma akhadtu minhu walaa yaclam rasuulku muxuu ku yihi khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf haddii markaa ninku uu leeyahay laba dumara ama ka badan nafaqada inuu ka simaamo waajibaa saas ayaa raajix inay waajib tahay hada huwa alcadlu alma'muuru bih waidaa kaanat xaalatuhuna muctadila haddii ay isku mid yihiin xaaladoodu ay siman tahay lakiin haddii xaaladoodu kala duwanta waa u kala badin karaa wاlmuطalaqati tajibu calى zawji lizawjati wاlmuطalaqati walilmuطalaqati bay nafaqa u waajibtay oo zawjka ay ugu waajibtay tii la furay rajciyan ee طalaaqa rajciyan gabadha ninku haddii uu furo طalaaquna uu yahay طalaaq rajciya inta ciddada ay ku jirto waa fii xukmi zawja waxay xisaabsan tahay inay tahay zawjadiisii walihaada way ku leedahay nafaqadii annafaqatu wasukna labada way ku leedahay yaa ayuha الnabiyu ida طalaqtum الnisaءa faطaliquuna lcidatihina waaxsul cidda wاtaquu اllaha rabakum walaa tukrijuuhuna min buyuutihina walaa yakrujna ila an yaأtiina bifaaxisha mar haddii la yihi gabadha gurigii kama saari kartid iyaduna kama bixi karto asukna baa taa lagu sugay nafaqadiina waa ka laazimaysa laa baa-inan haddii ay baa-in tahay yacanaa talaaq baa-ina lagu furay gabadhi walow ciddadaba ha ku jirtee laa sukna walaa nafaqa waana sida uu tusiyey xadiidu faatima binti qays markii ninkaydu saddexdii dalqoodba uu furay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa nafaqata laki wax nafaqa a ma lihin walaa fii ciddati lwafaati ciddadii geerida ka dhalatay macnaa waa inta asayda ay sideen nafaqa ma laha waayo sababtii nafaqada waajibinaysay oo ah zawjiya inqatacat bilmowt geerida ayaa meesha ka saartay maalkii ninkaasi uu ka tegeyna saara miiraahan wataxawala mulkuhu ilaa kayri xoolo dhaxalaa buu noqday waxaana iska yeeshay cid kale ayaa yeelatay marka gabadha haddii ninkeedu uu dhinto waxa weeyaane ma laha wax nafaqo ah ma laha waxaa miiraadka dhaxalkaa waxay ka hesha ayuunbay leedahay haddii talaaqu uu baa-in yahay oo ay xaamil tahay markaa nafaqo way leedahay walihaada wuuhi ilaa falaa nafaqata nafaqa ma laha walaa suknaa hoyna ma leh ilaa an takuuna inay noqdaan mooyaane xaamilatayn haddii markaa la furo talaaq baa-in oo xaamil ay tahay markaa way leedahay nafaqo wain kuna wulaatu xamlin faanfiquu calayhina buuhi ilaahay subxana wa tacaala oo taa aayaddaas ayaa ku cad wuu furay alaaqi waa baa-in laakiin waa xaamil bisababi hada alxamli maadaama ninku uu nool yahay nafaqo way yeelanaysa nacam laakiin sukno ma leh hoy ma leh haddiise iyadoo xaamila ninku uu dhinto sida saxiixa laa nafaqata walaa sukna wixii dhaxalka ay ka hesha mooyaane laakiin shawkaani labada wuu israaciye saad aragto wa tajibu waa waajibaysaa nafaqadii cala alwaalidi bay ku waajibaysaa waalidkii almuusiri wax uu ku nafaqeeyahaye liwaladihi bay ugu waajibaysaa caruurtii uu dhalay almucsiri waladkiisii mucsirka ahaa ee aan waxba haysan walcagsu wakadalika alcagsu cagsiguna waa saas oo kale oo waladku hadduu yahay ilmuhu mid muusira waalidkiina uu yahay mucsir nafaqada waalidkii waajib bay ku noqonaysaa wa hada maxalu ijmaac amaa nafaqada waxa weeyaan waladku inay waalida ku waajibayso xadiid hind bintu cutba ayaa u daliila wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi khudii maa yakfiiki waladaki bilmacruuf haddaanu waladku nafaqo ku lahayn waalidka muu yidhaahan rasuulku calayhi salaatu wasalaam adiga iyo waladkaaga wax kugu filan xoolihiisa ka qaado wakadalika aayaadka radaaca ka warramaaya wacala almawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf amaa inay waalidka nafaqa u waajibtay oo waladkiisa ay ugu waajibtay hadduu waladku yahay mid maal haysta waalidkuna uu yahay mucsir midaan waxba haysan taa waxayna tusinaya daliil kastoo waajibiyay biru lwaalideyn waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah bilwaalideyn ixsaana iyo daliil kastoo nahiye cuquuqah qofka ninka isagoo xoola haysta waalidkiina gaajoonayo inuu gaajadaa ku eego wax uu siin kara waa min acdam waxba uu siin waayo waa min acdam alcuquuq wakadalika rasuulku wuxuu tilmaamayba maalka waladka inuu waalidku leeyahayba ina aطyaba ma akala arajul min kasbihi wa ina walada arajul min kasbi ninkii rasuulka waa ashkatooday yidhi aabbahay maalkaygii igu haystaana rasuulku wuxuu ku yihi anta wamaaluka liabiik adigee maalkaagaba aabbaha baa idinla buuli waladkana ilaahay wuxuu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim inuu yahay hibatun lilwaalid hibe ilaahay waalidka uu siiyey wa cala sayidi bay nafaqadii ku waajibtay addoonka kii lahaa liman ciddii bay ugu waajibtay yemlikuhu isagu uu mulkiyo addoomaha ah rasuulku wuxu uhi faacimuu mima ta'kuluuna waalbisuuhu mima talbasuun walaa tukalifuuhu maa yaklibhum fain kallaftumuuhum faaciinuuhum bukhaariyo muslim baa wariyey haddii markaa uu nafaqayn waayo ama nafaqayn kari waayana de waa laga iibinaya waa la iibinaya addoonkaas walaa tajibu waajib maaha nafaqadii cala alqariibi kii qariibkaa waajib kuma aha oo liqariibii kay qaraabada yihiin waajib kuma aha ilaa min baabi silati raxim baabka qaraabo xidhiidhinta marka la eega mooyaane almashruuca silaturaximkii mashruuca ahayd sida saxiixaana haddii qaraabadaadu ay mucsirin yihiin adiguna muusiraa tahay waxa waajiba inaad wax siiso leannu siladii waajibka ahayd ama qaraabo xidhiidhintii waajibka ahayd bay taasi ka mid tahay iyagoo gaajoonayoo gaajo u dhimanaya haddaad waxba siin weydana dee qatiicaturaxim bay taasi soo gelaysa marka baabkaasi marka la eego baabu silati raxim waajibnimadiisa iyo xaaraannimada qatiicatu raxim ayay nafaqadu waajib ku noqonaysaa cala alqariibi liqariibi waman wajabat kay waajibtay nafaqatuhu nafaqadiisu ay waajibtay itcaamintiisa quudintiisu wajabat waxaa waajiba kiswatuhu in la ara tiro wa suknaahu iyo in meel hoy uu dego la siiyo iyaduna waajiba wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira